aad iyo aad ba umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasi inala socodsiineysay haatanna ku soo dhowaada xubintii dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax xaliyidhaa jawaak
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal ingiriis oo soomaali wataa markuu ku soo duulay ee daraawiish la jabiyey hankii wadaadku markuu bashiistay disembar kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii markuu iimay u daraabay ee uu ku iishay maantaabuu qumbaxday halgankii gumaysidiidka ahaa ee soomaalidu haddiibase waxaa la baraarugay markii indhaha lagu dhuftay gumaysigii oo geyigii ku fiday gumaysigii oo hantiyey dagaamo aanu markaas ka hor haweysan jirin dagaamo dhaaxba fardihii daraawiisheed looga wada geeyay inkastoo halgankii hubaysnaa uu jabkaasi aada u dhaawacay haddana soomaalida lagama dhex waayin afkaba allaha ka dhigee qaar inta gumaysigii qaayibi waayey ka gilgishay kuwaasoo hal abuurada in ka mid ahi ay ugu afdheeraayeen waxaan haddaba maanta halkan ka xusayaa gabyaan maansada soomaalida magac weyn ku lahaa halgankii aan hubaysnayn ee gumaysiga lagu diidanaana qayb weyn ka qaatay waa gabyaagii weynaa ee ismaaciil mire la oran jiray wuxuu ismaaciil ku jiray muqadimiintii dariiqada magaca dheer ku yeelatay ee geesinimada ku tilmaamayd colwade dhab u aaminay dulucda halgankii gobonnimo doonka daraawiisheed ayuu ahaa dagaalyahan weedha hogaamiyuhu ay mar walba la toosnayd shakina aanu ka gelin ayaa lagu yiqin maalmo kadib kolkii ururkoodii la jabiyey waxa uu ismaaciil u gacan galay ciidan ingiriisa oo badweyn saldhig ku lahaa markii la xidhayna darwiishnimada ka sokow waxaa dembi looga dhigay magaalada berbere oo waayadaas maamulkii ingiriiska xarun u ahayd in afar iyo tobankii maarso ee sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo tobankii uu weerar hubaysan ku soo qaaday isaga oo koox naftohurayaal ah ammaanduule u ah dhowr bilood hadduu xabsigii ingiriiska ku sidcaayey in la toogtana ay taladu u badan tahay ayaa rag ku hagoogtay markaas baa la soo daayey dabadeedna wuxuu afka saaray dhugaar iyo rugihii uu reerkoodu degi jiray halkaasoo uu ka bilaabay nolol aanu tur la mid ah weligiis ku riyoon wuxuu noqday reermihii xoola raacata ah xilka saaran oo keliyihina uu yahay daryeelka qoyskiisa alla kala fogaa taa iyo wixii uu ku taami jiray inkastoo uu isku dayey inuu sidaa yeelo oo dadka badan uu isaga daydo haddana ismaaciil nolosha caynkaasa muddo dheer uu ku socon kari waayo markaas buu bilaabay inuu tiriyo tixaggaa gaaban oo guubaaba ah dadkii uu ku dhex noolaana uu ku tusaayey siday ula gudboon tahay xukunka shisheeyaha inay iska xoreeyaan marmar bay xigtidu waxay kula talin jireen inuu afkiisa haysto marba hadduu yahay nin la yaqaano maamulka gumaysigu uu indhaha ku hayo taasina tala uu howlaarsan yidhi ma ay noqon maansadii uu tirin jiray xilliyadaas sida ka muuqatana waxaaba lagu murmi karaa inuu ku taamayey inuu abaabulo ururkii daraawiisheedla mabda ah oo gumaysiga dalka ka saara inkastuu waayey hamiga sidaas ah cid ka hoos qaada cid u diyaar ah halgan hubaysan oo hor leh inay cudud u noqoto maansadii ismaaciil ee gumaysiduudku uu ku weynaa waxaa ugu caansan wuxuu tiriyey dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo labaatanadii markii talyaaniga ingiriiska iyo xabashidu ay dhulweynaha soomaalida intay saamiga ku dhufteen ay soohodimaha u kala yeesheen waa markii qabiil walba oo meelahaas wax ka degi jiray loo sheegay dowladda uu raaciyaheeda yahay iyo kolkuu xoolaha daaqsanayo dhulka qaybaha looga ogol yahay iyo meelaha haddii roob kastaa ku da-o aanu cag soo dhigi karin xoolihiisana aan lagu arki karin waxay ahayd xaaje ugubaho si xun u saamaysay reermiyigii dhulkooda meeshii ay doonaan ka degi jiray tolabkii ceel iyo casin iyo halkii daaq iyo biyarahaba aan kala lahaan jirin waxay ahayd arrin si gaara u danaqday ismaaciil oo hubay markii ay daraawiishi dagaalamaysay inaan gumaysigu waxaas oo kale ku dhici kari jirin dabadeed maalin maalmaha ka mida ayuu is arkay hala aan tiro badnayn isaga oo ku horeynaya meel aan weligeedba cidigeel u foofsan meel aan lagu arag geed sare iyo geed hoose waxay hali afka la laacdo waxayse ahayd meesha keliya ee xoogagii kala qaybsaday ay qoladiisa dhulka uga ogolaayeen sidaa darteedna wuxuu ku qasbanaa isaga iyo geeliisuba inay meelahaas uun ku ekaadaan runtiina dhulka wuu yaqiino barimadii hayadiga iyo daranta lahaa garab carrow ayay u jiraan geelase ma geli karo wuxuu ka baqayaa inta seeragoys lagu xukumo inba lagala wareego markaas baa isaga oo dhayga dhabannada la haysta waxaa soo agmartay hal uu jeclaayo markab la oran jiray caatana la dirgalla laba indhood oo haddiiba ay ilma buuxisay ayuu la raacay dhab intuu u murugooday ayuu xusuustay muddo aan fogeyn dhulkii baaxadda weynaa ee daraawiish iyo fardaheeda looga wada giigay beledweyne iyo inta badan gobolka shabeellaha sare qoraxay iyo dhammaan geyiga ciideed hawd iyo nugaal oo idil sanaag iyo maakhirkoos gudba ay iyo badweynta ilig daldala intaas iyo waxaa dhul u dhaxeeya markii ay ka talin jireen ayuu garwaaqsaday dabadeedna isaga oo laabta ka ooyayay ayuu intaa hashii ku halqabsaday wuxuu tiriyey tixdan uu ku cambaaraynayo soomaalidii gumaysiga u jilcday isuna dhiibtay wuxuu yidhi markabee dalkii waxaa bannaan inaadan doonayna dugsi kulula doonbiranay iyo degalkii reen weyne daroornimada laantii lahayd laysu dacaadeeye docmiya toobihii duri ahaa laga dugaagow iyo daaro iyo bangala miiran bay inagu dayreenen markaan diliili jiray waadigii damal ka weynaayee daliigahana kurus baa ahaa duudkan feensamayee dararna waa lahayd aada markaha daafta marisaaye dulla cadcaraaf waxaan kuugu furay daniyo caawaaye muslimka daacad dhiibtaa ku baday maanta duluglaysa deqda qaayib awrtana la daaq deeq allaa sugaya soomaalidii reermiyiga ahayd dhulkii ay daaqsan jirtay in lagu celiiriyey waxaa uga daraa soohdimihii loo kala yeelay waxaa uga sii dareen maamuladii gumaysigu markay geelii usoo dhigteen dadkiina kusoo rogeen waxaa xaraashka la yidhaahdo ee ciqaabwadareedka aynu shabankan ku tilmaano ninkii mindila ama xoolo dadow soo dhaca isaga oo qurihii falkaas mas-uul kama ahayne waxaa loo aanayn jiray qoladii uu ka dhashay markaas buu maamulkii ingiriisku geelooda ka soo dhici jiray maantaas buu ismaaciilna geeliiba nacay tuldihii awalba iska yaraa ee uu haystayna haweenay miyaro ah ayuu yarad uga bixiyey oo muxuu ku farayaa marba hadduusan isagu u talinayne goortii la rabo lagala wareegi karo intuu lo iyo ari tabcaday ayuu labadoodaas xoola kaga kaaftoomay daraar dambe isaga oo sudcaal ah ayuu la soo joogsaday nin la odhan jiray diiriyo xiiday intii ay iswaraysanayeen ayuu ninkaasi hara irmaana oo agtooda daaqaaya intuu haruubgaal ka soo buuxiyey ku yidhi adeer caanaha dhan aad sii socotide caanaha geela ma dhamo ayuu ugu jawaabay intuu bilihii dhinaca isaga riixay diiriye oo waxba garan la ayaa kolkaa weydiiyey oo adeer maxaad caanaha geela ku nacday markaas buu isla goobtii wuxuu ka tiriyey tix aan guubaabo u maleeyey oo uu soomaalida ku dareensiinayo sida ba-an ee xorriyadoodii loo weysiiyey tixda oo dheer darteed ma wada marin karayne tuducyadeeda halqabsigana waxaa ka mid ahaa rag ninkii xaraga hawkiyaba hoos ninba u ride e hawraartu wa u wada jirtaa hadalku reer gaale hoog lama qarsado waana taa heestis loo faqaye hawadiisa dhigay geel markii loo habsaday cayne diiriyow haruubka iga qaad yaan huqdu dhiman horweyn moodhar hawd iyo nugaal dabahii goonaayo oo hadal ku siman fooqa wiil ka hindisoonaya hantidiisa iyo waa bilaash hiba nin moodaaye diiriyow haruubka iga qaad yaan huqdu dhiman heensaha intaan daba sideen horar ku qaadaayey aan kii hayaba dhaafin jiray kama haraadnayne hadduun baan hawaarsaday sidii habaryartay dhoole diiriyow haruubka iga qaad yaan huqdu dhimana guud dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku sugaaneed oo kale hadduu eebbaidmo